yeremyax cutubka toddobiyo soddonaad oo boqor sidqiyax oo ahaa inay yosiyax ayaa boqor ka noqday meeshii konyax ina yaxoyaqiim kaasoo ahaa kii nebukadresar oo ahaa boqorkii baabilon uu isaga boqor uga dhigay dalkii yahuuda laakiinse isagii iyo addoommadiisii iyo dadkii dalka toona midkoodna ma maqlin ereyadii rabbiga ee uu isagu kaga hadlay nebi yeremyax oo boqor sidqiyax wuxuu nebi yeremyax u soo diray yaxukal ina shelemyax iyo sefanyax ina wadaadka macasiya oo wuxuu ku soo yidhi bal rabbiga ilaaheenna ah noo bari oo markaas nebi yeremyax dadka dhexdiisa ayuu gudaha u soo geli jiray oo dibadda uga bixi jiray waayo weli ma ay xabaysin oo ciidanka fircoon ayaa masar ka soo baxay oo reer kaldiyiinkii yerusalem ku hareeraysnaana markay warkoodii maqleen ayay yerusalem ka kala tageen markaasaa ereygii rabbiga nebi yeremyax u yimid oo wuxuu ku yidhi rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay boqorka dalka yahuudda ah oo ii soo kindiray inuu wax i weyddiisto waxaad ku tidhaahdaan bal eeg ciidanka fircoon oo uu soo baxay inuu ku caawiyo waxay ku noqon doonaan dalkoodii masar oo reer kaldiyiinna way soo noqon doonaan oo magaaladan bay la diriri doonaan wayna qabsan doonaan oo dab bay ku gubi doonaan rabbiga wuxuu leeyahay idinku ha iskhiyaanaynina oo ha isku odhanina huwaal reer kaldayiin way naga tegayaan maxaa yeelay iyagu ma ay tegi doonaan waayo in kastoo aad ciidanka reer kaldayiin ee idinla diriraya wada baabi'in lahaydeen oo rag dhaawac ah mooyaane aan iyaga wax kale ka harin haddana iyaga midkood kastaba wuxuu ka soo kici lahaa tendhadiisa oo dab bay magaaladan ku gubi lahaayeen oo markii ciidanka reer kaldayiin ay yerusalem u kala tageen cabsi ay ka qabaan ciidanka fircoon aawadiis ayaa yeremyax yerusalem ka baxay oo wuxuu galay dalkii reer benyamin si uu meeshaas qaybtiisa dadka ugu dhex helo oo markuu iriddii reer benyamin joogay waxaa isna halkaas joogay sirkaal waardiyayaasha madax u ahaa oo magaciisa la odhan jiray yiriyax ina shalemyax oo ahaa ina xananyax oo isna yeremyax buu qabtay oo wuxuu ku yidhi adigu waxaad u gelaysaa reer kaldiyiin markaas yeremyax wuxuu ku yidhi taasu waa been anigu reer kaldayiin u geli maayo laakiinse isagu innaba ma uu dhegaysan sidaas daraaddeed yiriyax wuxuu soo qabtay yeremyax oo amiiradii u keenay amiiradin yeremyax bay u caroodeen oo intay garaaceen ayay gurigii yonataan oo kadhaanigii ahaa ku xabbiseen waayo kaasay xabsi ka dhigeen markii yeremyax uu gurigii godka ahaa galay iyo weliba qolalkii hoose oo uu halkaas maalmo badan ku jiray ayaa waxaa isagii u soo ciddiray boqor sidqiya oo soo bixiyey markaasaa boqorkii si qarsoodi ah gurigiisa gudihiisa wax ugu weyddiiyey oo wuxuu ku yidhi erey rabbiga ka yimid miyuu jiraa kolkaasaa yeremyax ku yidhi waa jiraa oo wuxuu kaloo yidhi adigu waxaa lagu gelin doonaa gacanta boqorka baabilon oo weliba yeremyaah wuxuu boqor sidqiyax ku yidhi bal maxaan adiga amase addoommadaada amase dadka u dhimay oo aad i xabisteen haddaba bal meeye nabiyadaadii wax idin sii sheegay oo idinku yidhi boqorka baabilon ku soo duuli maayo idinka iyo dalkaanba haddaba boqorow sayidkaygiiow bal baryadaydan maqal oo waan ku baryaaye baryo tankayga xaggaaga halaga aqbalo oo guriga kadhaaniga yonatan haygu celin waaba intaasoo aan halkaas ku dhintaaye markaas boqor sidqiya wuxuu ku amray in yeremyax barxaddii waardiyayaasha lagu daayo oo waxaa rag kasta jidka kibisdubayaasha laga siin jiray xabad kibis ah ilamaa kibistii magaaladu ay wada dhammaatay oo sidaasuu yeremiya barxaddii waaridiyaasha ugu sii hadhay